أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonanna waxaa ka mid ah isbaarooyinka lagu dhibaateeyo shacabka dilalka foosha xun dhaca iyo boobka hantida muslimiinta iyo kubsiga ay geystaan murtadiinta oo ku soo kordhaya deegaannada cadowga uu ka haysto hiiraan warbixin ayaana caawa faafreebka idinkaga soo gudbin doonaa kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada dhexe iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada oo ku soo dhammaaday degmada jilib haddaba ajandihii kulankaasi looga hadlay iyo kelimaad laga jeediyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa qodobbadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah in ka badan toban qof oo ku dhimatay shil ka dhacay qeybo ka mid ah kenya wilaayada bokool oo soo bandhigtay toobadkeennayaal ka soo goostay safka cadowga qodobbadeenna kale dhegaystayaal degaystayaal waxaa ka mid ah xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka wax iska caabinta ah ee duufaanta al aqsa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan oga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka دين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa isbaarooyinka lagu baarto jeebabka dadka muslimiinta ah dilalka loo geysanayo shacabka iyo boobka hantida iyo sidoo kale kufsiga ay geystaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku sii badanaya deegaanada cadowga uu kaga sugan yahay qaybo ka mid a gobolka hiiraan qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubinteenna hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa isbaarooyinka dilalka dhaca iyo kufsiga ay maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho ka geysanayaan gobolka hiiraan oo xarkaha goostay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka taagan xaalad adag oo dhanka ammaanka ah kadib markii maleeshiyaadka xukuumadda ay sare u qaadeen dilalka iyo dhaca ka dhanka ah bulshada wararka ka imaanaya magaalada beledweyne iyo duleedyadeeda ayaa sheegaya in isbaarooyin hor leh lasoo dhigay wadooyinka halkaasi oo laga soo calaamadeeyey xadgudubyo aad u daran maleeshiyaad mooriyaan ah oo ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa galbeedka magaalada ku dilay wiil dhalinyaro ah kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiweli shiine goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka dilka geystay ay wiilka ka dhaceen hantidii uu watay wararka ayaa intaasi ku daraya in isbaarooyin isku muuqmuuqda lasoo tubay waddada xiriirisa degmooyinka matabaan iyo beledweyne halkaas oo gaadiidka dadweynaha looga qaadayo lacago baad ah sidoo kale kiisas kufsi ah oo ay geysteen maleeshiyaadka loo yaqaan macawiisleyda ee taabacsan xukuumadda muqdisho ayaa laga soo wariyey deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan maleeshiyaad kala taabacsan maamulada dabadhilifyada ah ee hirshabeelle iyo mid kala baxay hiiraan state ayaa u muuqda in ay ku tartamayaan xumaanta ay u geysanayaan bulshada waxaa xusid mudan in deegaanada ay maamusho wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee shareecada islaamka lagu tadbiiqiyo ee gobolkaasi ay dadku ku naaloonayaan nabadgelyo iyo deganaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban qof oo ku dhintay shil ka dhacay kenya ugu yaraan laba iyo toban xubnood oo kinyaan ah ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacmeen kadib shil xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay buunto ku taal ismaamulka tharakanithi ee dhaca waddanka kenya shilka uu ahaa mid u dhexeeyey bas yar oo rakaab siday iyo baabuur kale oo ah nooca xamuulka fudud qaada ayaa si gaar ah looga soo tabiyey buundada nithi bridge ee ku taal waddada xiriirisa shukameru ee ismaamulka tharakanithi saraakiil ka tirsan booliiska kenya oo warbaahinta gudaha u waramay waxay sheegeen in shilkan ay ku nafwaayeen dhammaan dadkii rakaabka ahaa oo ka koobnaa siddeed xubnood oo haween ah laba rag ah iyo laba dhalinyaro ah wadaha gaariga baska ah ayaa isaga iyo qof kale oo rakaab ah la xaqiijiyey in ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen shilka waxaana la wariyey in dhaawacyadooda la geeyey cisbitaalka weyn ee magaalada shuuka halka laba iyo tobanka xubnood ee dhacadan shilka ku nafwaayeyna meydadkooda la dhigay goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalkaasi saraakiisha ciidamada booliska oo dhacadan ka hadlayey waxay sheegeen in goobtaasi laga jiiday gaadiidka shilka galay oo uu burbur soo gaaray waana mid ka mid ah shilalka gaadiidka ee joogtada ka ah waddankaasi shan iyo labaatanka bishii ina dhaaftay ee agosto ayay ahayd markii shil baabuur oo ka dhacay jidka weyn ee isku xiraa magaalooyinka ildored iyo malaba ay ku dhinteen ugu yaraan shan xubnood oo kenyan ah waxaan markan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa boqolaal yuhuud ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay banaanbaxyo xoogan waxa ay ka sameeyeen magaalada tel abiib yuhuuddaasi ayaa dalbanayey in kooxaha muqaawamada filistiin lala galo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah iyaga oo eedeynayay benyamin netanyahu waxay xireen mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee talaabiib si cad ayayna ugu sheegeen maamulkooda in ay waajib tahay in deg deg loo soo celiyo maxaabiistooda khaza ku xiran muddada kow iyo tobanka bilood ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii mujaahidiinta shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee eeraboodka degmada baraawe waxay sidoo kale mujaahidiintu saaka aroortii madaafiic ku garaaceen eeraboodka magaalada baydhaba halkaas oo saldhig weyn ay ku leeyihiin askarta kufaarta xabashida etoobiya islabai waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee iidow dhigaal ee magaalada baydhaba dhaawaca waa hal askari oo murtad ah dhanka gado waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen xerada w f b oo ay askarta murtadiinta ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gado waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal xuuthi ah oo lagu dilay bartamaha yemen galbeedka albeydaa ee bartamaha dalka yemen waxaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dagaallo culus oo dhex maraya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo qabaa'ilka halkaasi degan dagaalada ayaa ka dhacay magaalada radaac ee gobolka albeydaa waxayna dhaceen kadib markii qabaa'ilka ay ka dagaalameen in xabsiga magaalada laga soo saaro sarkaal xuutiya oo dhowaan fal kufsiya u geystay wiil yar dhallinyarada qabaa'ilka ayaa markii ay ka war heleen iskudayada ay xuutiyiintu ku doonayaan in sarkaalkaasi ay ugu tahriibiyaan sancaa waxay goodoomiyeen nawaaxiga xabsiga dhexe ee magaalada radaac goobta ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhex maray qabiilka iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana khasaare lagu gaarsiiyey kooxda xuutiyiinta sarkaal xuutiya ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalka halka afar kalena ay dhaawacmeen waxaana fashilmay iskudayga lagu doonayey in lagu fakiyo sarkaalka xuutiyiinta ka tirsan ee falkan guracan ka geystay magaaladaasi aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto ka dhaliyey hadal ka soo yaray murtad fahad yaasiin oo xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ninkan oo ka tirsanaa xisbiga farmaajo ayaa sheegay in ay ku kala tageen siyaasadda murtad maxamed cabdulaahi farmaajo inkasta oo uu diiday in uu faahfaahiyo asbaabaha ay farmaajo isku qabteen haddana waxa uu caddeeyey in uusan kasii mid ahaan doonin uncaa waxay goodoomiyeen nawaaxiga xabsiga dhexe ee magaalada radaac goobta ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhex maray qabiilka iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana khasaare lagu gaarsiiyey kooxda xuutiyiinta sarkaal xuutiya ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalka halka afar kalena ay dhaawacmeen waxaana fashilmay iskudayga lagu doonayey in lagu fakiyo sarkaalka xuutiyiinta ka tirsan ee falkan guracan ka geystay magaaladaasi aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto ka dhaliyey hadal ka soo yaray murtad fahad yaasiin oo xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ninkan oo ka tirsanaa xisbiga farmaajo ayaa sheegay in ay ku kala tageen siyaasadda murtad maxamed cabdulaahi farmaajo inkasta oo uu diiday in uu faahfaahiyo asbaabaha ay farmaajo isku qabteen haddana waxa uu caddeeyey in uusan kasii mid ahaan doonin ololihiisa doorashada xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحنا النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan bakool wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa soo bandhigtay laba askari oo toobadkeen ah kuwaas oo ka mid ahaa safka murtadiinta tababaro kala duwan waxay ku soo qaateen dalka dibaddiisa iyadoo mid ka mida uu ka mid ahaa maleeshaadkii murtadiinta ee duulaanka ku qaaday qaybo ka mid ah wilaayada galgaduud taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda andalus maagay maxamed maaroliyare doonfuula ku tabi mayseeday murtadiinka oo qudurrog yaanseedi walayn sabab hayna shaydhaan ii kuriy yaa igaadi qudur siyad bulooda roogi siyadka bulood tababararka jari dhibolka jari siyad bulood mdi meela roogni hamar nijey harna lijey meela wal oo macnaada walbalodhan meela roogni aa safar haandhe meelo ninkareebay meelo laysku roogni haradu seesku ku jaran meelo noogaadi may nijey uganda ugandi libulood waldhan maana gaal meela nii tababaraasi saraakile maarada nii tababaraasi aan maanaada wali saraakile meelo kala roogi iwale maana aadi meela nii tababaraay bahang maanaada hamar namanta laga dhamaayo ay meela rafaad i dhab i wali maana lahaka marigal guse ilahay le kordo korma bani aadan nkasa kor namagna gaalada meela yaka dili murtadin afarlanse kiig maridinaatoy beerka lagu galay beerka ku ame koobadaada sidaan reer ku duraay maxamed hasan leeraay marka meela maana gaaladuse ani taw baraasi maana meela kakajarni hatan markii dib meela qutamni hamara koyn walambulose dhaha maana har nanaantinisheni harna yawla roogni meela qutamni maysene har damaanyo meela leero enigili markii meela lambulood roogi yaa hubki dalsi meela ku tamni maysenay dhuusumareeb meela din noogaadi may nijey wasiil gaba leeran nijeedan murdadiintii meela shaga ka gali meela maanaa wali oo ada galguse oo duurkii maanaa ya galan unii maanaa tu wal yaro dhalinyare kale oo maanaa oo gaabada lehan meeli maanaa magaaladan ni dhaafi hubka ilaaleen wailaaleenay yo maanaa lanka oo waraagdi olaadhan maanaa i furaag haay ufulk maanaa haay unin meela kuwaardeen meela roog meela baarka roog meela tan nanorori meela tan magaalada kale baadweyn dheer tan ya goobta roog markii oo maanaa higil seediya maanaa oo ada oo dagaalka maanaa markii oo galeen iyo wala lam abdubla iyo wala maanaa birshona saksa kula fokadan birshona way ku qabsaday iyad maanaa dhashiyada qubshay wala jidhan man saarinyino maanaa mal aakal birshona tig saarinye yal ku reebay horta wal oo maanaa haay haani horta yoob meelan la bahan wal tirsan lay borta meelka soo oday birshin waa reebi abdibalaan ku qabsadi sarkaalka oo maana yooba xukumayna soo lamhidiglayna meela ka dhamadi yo meelo maana meel deganyin maana laha gaadi way oo maana bishooba koblan ku koyen way meela ku tamni hatana kii walaa maana yala rori meelon lishoogni hatan waa gaadi baadween lisheeni baadween hatan abaarku maana haroogni hatan meelo maana waxa dudugay yo dham maana ha ku gahen dhuusmareeba kowen dhuusmareebdi markan hadi kowen waxa moodi gureela lisheeni gureela abaarku maana yaroogen higaasooba maana ha ku jabeen way fasay abaarku maana badan fasaa maana ha gaadeena tuurka galeen magaale galeen hooba nagadeeno badan lijey guryaali badan maana ka aruuren balasi dhuusmareeb roogen markii hadana dhuusmareeb lakanagadi eelboorka na geli eelboorka noo ka jarno hubka iyo markan walaay kale maana badan meelo maana banaanka laga dhaafi eelboorka galni eelboorka badan gaal kala roogdi oo meelo naninijey jabuutiyaanka meelo deganya dhuusmareeb diyaarad maana meelaha degaas meelo gaalada meelo ka jarta iyo ninjey gaalaasas uu dhadarani kuligii o dhanba wali murtadiin wali mana yoo dhanba meelo mushkulsaka jiraan badan banaanka markii lahamoodoona ubi walaasina mahalabaaw halabaa way diide markii lahalabaa waa baas ugaada fad meelo muslimiinta basheena fad mahalabaa antaka tiiriye lakera meelaas uka tiiriye namankalaba maana abaarka waa tashkiilay waaba haweedba faday dhatamdanashena baneehan ha eri one murtadiin maana aadi gaalnimada kudhaha baneen ne muslimada meetiya seenen an eri hay rahayn yadhadta maana antiokanagade ma yareena walaal golkaas adalekii baroobeane adalesew anigee badbaadi alxamdulilaahi ilaahinka mahasana hatu abrooge waaba kansiin lahadalaayo waa antii gaalnimada maanaa absianka dhamane ha ku tabtaano galkuse maanaa meelo muslimiinta dhatiya kooytano meelika noolatan ya farmiya siin dare walaalayaal onti maanaa isan meelika leed fadeeno obsi maanaa meelo galkuse kala roogi faden gaalnimadiya maanaa gaaladiya lutoore ka surinta lutiya maanaa aadi lutiya balu ku jaray antis habataano muslimiinta meediya kooytan ya farmiya siin dare laha ama meelirey ibraahim aadan cali oo ka dhaladi henshilowa ka dhaladi meelanaha ka baarbaari lamada kun labaatan sideedi ya ka beeri ciidanka ma-uusleyda oo degmada weejitroogi mayb waa ahan hatana meelka jaray walsini iyo jajab eh hata mayb waa ahan intaan mujaahidiinta nisdhiibo hurnamo ka noolad iyo go-aansha deeri markan mayb waa ahan gobolkan hurnamo lanka noolna ay macnaha mayb waa ahan maag ninka dhimato masan hayn ida ay maaglikiinka koyna i gali markan koy mujaahidiinta nisdhiiba han maysareeyhan hurnamo isku ku noolow mea malka ka beerayhan macnaha jinkay jinibka duufiyan dhare limantan oo macnaha mayb waa meeli kada darmaa iyo duufiyan saadle isku ka darami hobba ka darami madan mayb waa mudeen sini iyo jajab ee wal roogi antiyon ay tahay habsang ma ushi mee walba injarna dareemi ti markaasaas ku kutabi hub iyo hormaqaadna may baahan ana gobolka kano ku gahan ee ku higeenshaahay mootada iyo maanaa alaabtii in kaga qaaday lamba shaqadoo lahay ana shaqaday maanaa may baa mootada intiyon ay tahay alaabtii han ka qaado meelmadba injeeyo hobba wala raashinkii walaa karsatan alaabtiyan tagi dhanki kugii walaaji heesku kunagaayo hatan meeli fidhiji isku kujiya wahay ma meesha hayna dadka oo dhoorka qof ee golkoka kuusan hayna dad oo dadka banku tirsan haangnan hayna oo maanaha mayba dadkii ho gedeggan haan le eho maanaha mayba aan waliyo shaqe meeli ka hayan oo masan hayna hada mustaqbal ayo leleynan hayna yahayan maanaha gaarko golko ondegan hob madidanba hoolibu walaa yarska homaati may dharay limankan maanaha mayba ahan yoba birkalan jeede guridin ku qaadanayaan leer guridii hob lagu qaaday lamba magaalada meel isku galay lamba haafadiisa isku galay malkan yo yoba mayba ahan si hunga karogan walay oo hataa damboyna amanta lahan jeedan lahaa dad badan oo oo may jareen aniba hay la hariiri oo yoona may baa golka ba macna lan kahayn oo arag unun haba hafadnay se walan jaran leh waraysi jalla socdan oo badan aragaay may baahan anina meel oo liska dhibaayo masan hayna saas ama ee hoba haba qabta macna may badan ka haba kor hasku bahoyee dhibaatooyin oo saase oo macna may baahan oo in badan isku jaran may baahan meel oo walna lan ka qaadane oo rafaad laga qabay lamba macna may baahan idisiyan ay tay awlaadis rafaad ko an gabaano usub isku rafaasan lay mamuuqdi markan may is areehin arag rafaadkan iyo dhaytay samaka noolada korto qoysido noolal eho maana may buahan adinka korsado korto maana hoola barafkanagad korto koy raasuaysare bili may buahan mudowal soddon dollar ee mudowal tuma shan dollar ee nanasi ma ushi may wal bil horka qaadani maleh horba waa maynasin magaalada buuruxni roogeeka mujaahidiinta anis dhiibi buuruxno sifeyle lahaynka dhawaay maanaha may buasi muslimtamee oo walaalnamee lahaynka dhawaay limanka murdadiinta leeyo dhaytay limanka maduusleyda may baagan tungu jeedi lahay gobolkan oo mujaahidiinta hukumaas intiyon dhaytayo haski dhiibano maanaha may buahan hornimo isku raasidan يا فرينق دره أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markana jubbada dhexe kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qabiilka habargidir ayaa ku soo dhammaaday qaybo ka mid ah wilaayada kulankan oo isxog waraysi ahaa islamarkaana looga hadlayay dhinacyo badan ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxa uu ka warramay kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما قال عليه الصلاة والسلام allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala ilaahay ayaan u mahad celinaynaa nicamka faraha badan ee uu nagu galladaystay nicmatliimaan walislaam ay ugu weyn tahay caafimaadka iyo nabadgelyada iyo wanaagga iyo khayrka maanta aan haysano dhammaan ilahay ayaan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay nicmadu nagu galladaystay waxaan soo koobi karna maaha cid bani aadan oo qalin iyo buug intee u qaata soo koobi karta ma jirto addoonka waxaa waajib ku ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriyo مر رب إلهي سبحانه وتعالى أم هاد عليو جزاكم الله خيرا بعد حمد الله وأنذيم هاد علينا ولا لها باشا هبر كثير سوكم وأنذيم هاد علينا جزاكم الله خيرا ilaahay aadin barakeeya bugasha quruxda badan ee aad inoo dhigtaan iyo martigelyada aad noo samaysaan ilaahay subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka allah idinkugu dara ilaahayna ha idinka aqbala ee qaabilaada iyo wujuuhda farxadda leh iyo odayaasha iyo akhyaartaba le faraha badan bacda daalika kolley ee gogoshaan inaguna waxaan rabnay inaan kaga faa'iidaysano iyadoo talooyinkiina iyo ra'yigiina iyo waxaad inoo soo jeedisaan insha allahu tacaala aan qaadan doono hadduu ilaahay idmo annaguna waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee gogoshu waa gogol wadatashiyo dee dadka waxaa inaga wada dhexeeya camalka islaamka cibaadada ilaahay nagu adoonsaday yaa inaga wada dhexaysa sidii marka ummadeennan aan u gaarsiin lahayn risaaladii iyo dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ka tashanno waa arrin muhiima qodobka labaad dalka maanta aan joogno ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku yaalla ilaahi subxaana wa tacaala ina makaniyey ee dadka muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala nasiib uu uga dhigoo siiyey dhulka allah iskale ee cidduu doonan ilaahay wuu makaniyaayo wuu siiyaa innaga muslimiin ahoo geeska afrika ku nool uu ilaahayna makaniyey innagana ilaahay wuxuu inoo dooray shareecada iyo kitaabka ilaahay manhajkaas yani innaguna qaadano inaan ku dhaqanno yani insha allahu tacaala rabnaa inaan isu kaashanno saaad ogtihiinna dee cadow gudaha iyo dibaddaba iska kaashaday yaa maanta dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteennaba duulaan ku ah cadowga isaga marka saan mataqaanaa saa'iilka ee horarka ee ummaddeennan habeen iyo maalinba ee dhibaatada ku haya qarawaadkii muslimiinta ay lahaayeen habeen ay maalin boobaya shareecada ilaahay ku dhaqankeedii ee hortaaganoo la dagaalamaya saan isaga dhicin lahayn weeye waxyaalaha aan ka tashanayna hadduu ilaahay idmo beeshuna dee waa beel marka la yidhaha beelaha soomaaliyeed beelaha lagu yaqaana dadnimada iyo kartida iyo mataqaanaa naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba inay difaacdaan beelaha lagu yaqaana macruufka ku ayay kamid ahayeen waxaan rabnaa dee maanta oo ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada ilaahay aan hoo saarsanaynin kaalintii shalay laydinku yaqaanay tanna inaad hormuud ugu noqotaan ayaan rabnaa insha allahu tacaala dee ku dhaqanka shareecada ilaahay khayrka iyo wanaagga laydinkaga daysan ayaan rabnaa sidoo kale insha allahu tacaala waxaan beesha inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ummaddu markay midaysan tahay oo kelmadooda midaysan tahay taladooda midaysan tahay awoodooduna ay urursan tahay iyay mataqaanaaye dadkooda iyo ummadooda wax u qaban karaan laakiin dadka haddii tafaraaruq iyo khilaaf iyo caloosha wax lisugu qaada ay dhex taallo waxay sababaysaa inay iyaguna wax qabsan waayaan cadowguna uu ka faa'iidaysto marka insha allahu tacala waxaan idin dardaarmaynaa midnimadiina inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala si guud dadka deriska iyo idilaah ee muslimiinta aana wanaag aad kula tacaamushaan muslimiin badana deris ilaa gobolkan jubbada dhexeed aad degantihiin qabaa'ilo badanoo muslimiina idila degan oo walaalihiina oo islaamnimo iyo iimaan aad ku walaalowdeen kuwa ganacsiga aad deris ka tihiin kuwa guryaha aad deris ka tihiin kuwa beera aad deris ka tihiin kuwa dee ganacsi iyo xiriir kaleba idinka dhexeeyo dhammaan ummadda waxaan idinkugu baaqaynaa insha allahu tacaala si walaaltinimo leh oo mataqaanaaye khayr iyo wanaag uu ku jiro inaad kula tacaamushaan ayaan insha allahu tacaala idin dardaarmaynaa waxaan sidoo kale insha allahu tacaala dee idinku boorinaynaa jihaadka maanta socda inaad hormuud noqotaan waad garanaysaan jihaadkan xilligii midooda maxkamadaha uu bilaabanayay lala dagaalamayay hogaamin kooxeedyadii beelaha farta lagu fiiqayaad kamid ahaydeen sida marka bilaawgii hore jihaadka hormuud aad uga haydeen yaa la rabaa wuxuu waa cibaade ilaa aad ilaahay kala kulantaan safkaa hore inaydan dib uga dhicin oo mar walba hormuud aad ka noqotaan haddii maal lagu bixinayo haddii rag lagu bixinayo haddii tale lagu bixinayo maalka iyo carabka iyo mataqaana caqligaada iyo taladaada inta waxaa waajib kugu ah inaad ku jihaado marka beesha si guud waxaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala jihaadka inay kaalintooda ka qaataan sida ilaahayba subxaana watacaala uu yidhi faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallaf ilaa nafsaka waxarid almu'miniin marka mu'miniinta in jihaadka lagu booriyo waa shay min addiin oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yuu ilaahay amray taana insha allahu tacaala inaad kaalintiina ka qaadataan ayaan idinka rabnaa waxaan rabnaa sidoo kale insha allahu tacaala saad hadda ogtihiin bishii hadda inu soo dhaafto waxaa inoo socotay xamlo wilaayadeena si khaas oga socotay si guudna wilaayaadka islaamiga o dhan oga socotay xamladaasoo loogu talagalay munkarka iyo waxyaalaha soo daahiraya ilaahay subxaana wa tacaala uu raalliga keen in lagula dagaalamo macruufkan ummaddii lagu fara waad arkaysaan cadow fara badan yaa deris ilaho xaggooda marka waxaa inooga soo imaanaya mar walba nooga soo neefsanayo waxyaalo badanoo shareecadu aysan ogoleen waxyaalaha marka zuulintoodii iyo la dagaalankoodii iyo wilaayadu cilaamisay waxaan rabnaa nuqabada iyo ganacsatada iyo hogaanka beeshuba inay insha allahu tacaala kaalintooda ka qaataanoo xamladan ay garab inoogu noqdaan insha allahu tacaala waxyaalaha munkaraadka o dhanba inaad la dagaalantaan oo naftiin iyo guryihiin aad ka bilowdaan uma haddana dad badan oo ganacsi aadin ku jireen dadka ganacsatan waxaan si khaas uga codsanaynaa guud ahaanba si gaara beesha hadda inala fadhida raggooda ganacsada waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay dee waxa munkarkee ee dalka loo soo dhoofinay inay ummadda aysan u keeninoo waxyaalaha wanaagsana ilaahay raalliga uu ka helo keliya in loo keeno ee wixii la zuulin karan in la zuuliyo munkaraadka la baabiyo macruufka iyo khayrka faridiisana biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaan rabnaa inaad garab inoogu noqotaan jazaakum allahu khayr ilaahay idin barak intaasi kadib waxaa warbaahinta islaamiga iyaguna la hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha habargedir oo ugu horeeyo suldaan cabdulaahi dheere alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina maxamed waali wasabi ajmaciin maanta waxaa meeshaan ku kulmay walaayada jubbada dhexe iyo beesha habargidir muxuu ahaay sheen ka wada tashaday sidii kitaabka alla kor loo yeeli lahaa iyo in munkarka iyo la zuuliyo kulankaas wada tashiga oo ballaaran oo ka dhacay jilib beeshuna dhammaan waa isku raacday anoo ku hadlaya magacii beesha aan suldaanka u ahay ee habargidir waxaan caddaynaynaa inaan ilaahay kitaabka allah koryeelidiis aan diyaar u nahay weligeenna diyaar u ahayn haddana aan ninka layidhahdo muxuu ahay sii laba jibbaari doonno xamladan muddada bilshaa socotay oo aan ka dheregsannahay ay inaan kaalinteenna mugga leh aan ka qaadanno haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa ninka layidhahdo khayr iyo barwaaqo in ilaahay nala kulmiyo hawshaas iska kaashanno wabilaahi towfiiq waxaan kusoo dhoweynayaa haddana nabadoon ka mida nabadoonnada beesha horta ilaahay mahadi waxaa ah kayrka iyo nimcada iyo liibaanta ilaahayna siiyey waan ku shawrinaynaa midda labaad kulanka maanta meesha ka dhaca beesha habargidir alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay kayr badan iyo nimco badan aan aad ugu dhex jirnaa waxaana ku helnay kitaabka ilaahay iyo nimcada iyo dhiigga mujaahidiinta afaratagas ay daadinayaan annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay beesha habargidir inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno inaan dagaalanno jahaadno wixii xun aan suulinno waxaan diyaar u nahay kitaabka ilahay inaan kor u qaadno dagaalanno qoryahana garabka noogu jira mujaahidiin baan dhammaan nahay haddaan nahay beesha habargidir maalin walbana waa u taagannahay inaan u dagaalanno kitaabka ilaahay korqaadistiisa inaan maalin walba ku dagaalanno waana ku dagaalami doonnaa weligeenna waan ku dagaali jirnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan ballaaran oo ka dhacay degmada jilib oo aannu ku kulannay annaga iyo walaayada waxaan u soo dhoweynay si aad iyo aada u diiran waxaan isdhaafsannaa askaaro afkaaro aad iyo aad u muhiim ah una wa wanaagsan annagoo ku faraxsan kulanka walaayada aannu la yeelannay waxaanu qaadannay in aannu wax allaali wixii ka soo baxa walaayada aannu taabagelinno sida ay tahana aannu u fulinno waxqabad hadday tahay hadday dagaal tahay hadday taageero tahay hadday dhaqaalo tahay intaba inaannu ku taageerno ayaannu go'aansannay sidaa darteed annagoo ah beesha habargidir waxaan caddaynaynaa aannu qaadanayno waajibka naga saaran wax allaala iyo wixii noo soo jeeda walaayadu sidaa darteed waxa weeyaan annaga warkeennu wuu cad yahay inaannu taageerno la shaqayno nafya maal aan u hurno hantida bixinno ciidanka bixinno hubka bixinno sidaa ayaannu go'aansannay annaga iyo walaayadu wabilaahi towfiiq الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان كان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا زال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuuda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin dabcan saacadihii lasoo dhaafay qidaaca duqaymo kala duwan ayaa ka dhacay duqaymaha ugu badan waxaa martigeliyey ee xaafadda xayu zaytuun sida ay wararku sheegayaan madarase ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah ay yuhuudu duqeeyeen warbaahinada maxalliga ah waxa ay tilmaamayaan in toddoba iyo labaatan ruux ilaa iyo saaka keliya ay ku shahiideen damaha qidaaca ka dhacay sidoo kale mukhayamka albariij afar qof ayaa lasoo warinayaa in ay ku shahiideen guri ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka yuhuudda tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso afartan iyo toddoba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun toddoba boqol soddon iyo sideed halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kun boqol konton iyo afar dhanka kale faysal oo maalinkii shanaad daanda galbeed waxaa ka socda iskahorimaadyo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumeystaha yuhuudda howlgal barakeysan oo maanta ka dhacay magaalada aljaliil ayaana lagu dilay ilaa saddex ka tirsan ciidanka sahaynada dabcan haliyigii weerarkaas fuliyey ayaa lasoo warinayaa inuu goobta uu ku shahiiday iyadoo dhanka kale magaalada talaabiib ay ka socdaan banaanbaxyo ay dhigayaan kumanaan yahuud ah oo dalbanaya in maxaabiista qidaaca kaga xiran dib loo soo celiyo maamulka gumeystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay lix ka mid ah bakhtiyada maxaabiistii kaga xirneyd qidaaca khaza kaas oo laga helay nafaq ku yaalla jiida khaza inkastoo taliska ciidanka gumeystaha yuhuudda faahfaahin uusan ka bixin haddana wuxuu kooxaha muqaawamada filistiin ku eedeeyey in iyagu ay toogteen tani waxay ahayd fariin ay kooxaha muqaawamada filistiin kala dal lahaayeen inay gaarto dadka yuhuudda ah dabcanna risaalada si deg deg ah ayay u gaartay dadka sahaynada ah oo durbo bilaabay kacdoon ka dhan ah xukuumaddooda ay ku dalbanayaan in la soo celiyo inta ka hartay maxaabiistooda xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayba cabdulaahi ayuu kaasi ahaa إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaanna caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة